wanaagsan dhegeysana qodobada wararka dalsan ugu waaweynna waxaa ka mid ah
dagaal culus oo saakay dhex maray ee ciidamada dowladda iyo dagaalamayaasha al-shabaab
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo wafdii hogaaminaya oo maanta ku wajahan magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal
gudoomiyaha gobolka banaadir oo aqalka dowladda hoose ee xamar ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda isudaga imaaraadka carabta
maamulka gobolka banaadir oo sheegay in dad lidi ku ah amniga muqdisho ay burburiyeen heerka ay ku shaqeeyaan waa leerarka ay ku shaqeeyaan cadceedda
kooxaha weysan oo saacadihii lasoo dhaafay degmada buur hakaba ee gobolka baay dil ugu geystay iskuduwihii wasaaradda caafimaadka ee maamulkaasi
hay-adda lacagta adduunka emafoo ku dhawaaqday in dowladda soomaaliya ay ka gudubtay shuruudo muhiim ah oo la xiriiray arrimaha dinacfinta
taliska booliska qaybta weli oo cadde oo kormeer ku sameeyey ka sameeyey qaybo ka mid ah magaalada caasimadda ee muqdisho
dowladda soomaaliya iyo etoobiya oo kulan ka yeelanaya la dagaalanka al-shabaab
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale dhegeystayaal duhur wanaagsan waa duhur khamiisa taariikhdu waxay ku beegan tahay sideedda bisha labaiyo tobanaad sanada laba kun labaiyo labaatan waxaad maqasheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena duur markaana waxaad u diyaar garoodaan iyagiioo dhammaystiran
aynu ku bilownay faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan dagaal u dhexeeyey ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab oo ka dhacay deegaan hoostaga magaalada baradweyne ee xarunta gobolka hiiraan wararkan keenno dagaal lagu magacaabo beerxani oo hoostaga magaalada baradweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaay ku waramayaan in halkaas saacadihii lasoo dhaafay maanta uu ka dhacay dagaal culus oo dhex maray ciidamada dowladda federaalk soomaaliya dagaalamayaasha al-shabaab dagaalkan ayaa waxa uu yimid gadaalmarkii al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka beerxan oo dhanka koonfur kaga beegan magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaana intaa kadib dhacay dagaal dhex maray dhinacyada iyadoona la sheegay in dagaalkaas uu socday muddo dhowr saacadood ah saraakiisha ciidanka ee ku sugan deegaanka beerxano ayaa sheegay inay iska difaaceen weerarka al-shabaab islamarkaana uu jiro khasaaro ka dhashay dagaalkaas saraakiisha ayaa waxay tilmaameen in khasaaraha ka dhashay dagaalka uu dhinacyada soo kalgaaray islamarkaana aysan jirin ciddil ay hadda si rasmi ah u xaqiijin karta dagaalyaana ka tirsan al-shabaab ayaa dhowr jeer waxay ka gudbeen dhanka webiga iyagoona weeraro ku qaaday saldhigyo ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay ku leeyihiin deegaana ka tirsan koonfurta gobolka hiiraan gaar ahaan kuwa hoostaga magaalada baladweyne xarunta gobolkaas waxaana ay sheegeen saraakiisha in haatan ay wadaan howlgallo kala duwan oo lagu xaqiijinayo amniga oo ay weli ku sugan yihiin deegaanka beerxano oo ay sagaalkii weerar al-shabaab ay ku qaadeen al-shabaab ayaa muddooyinkii dambe waxay dowladda federaalk soomaaliya iyagoo ay ku dagaalamayeen deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyadoona dagaalada sidoo kale ay ka dhaceen deegaano kale oo ka tirsan xuduudka ay wadaagaan gobolada shabeellaha dhexe iyo hiiraan
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta ku wajahan magaalada garowe ee caasimada xarunta gobolka nugaal madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftakareen iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta waxaay ku wajahayihiin magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ahna caasimada maamulkaasi horar lagu kalsoonaan karo oo la helayo ayaa waxay sheegayaan in madaxweyne cabdicasiis laftakareen uu caasimada uu casuumaad uu ka helay dhigiisa puntland siciid cabdulaahi deni iyagoona kulamo ku yeelan doona xarunta madaxtooyada garowe labada madaxweyne ee cabdicasiis laftakareen iyo siciid deni ayaa ka wada dashan doona arrimo la xiriira islamarkaana arrimo kala duwan islamarkaana iska xog wareysanaya xaaladihii ugu dambeeyey ee siyaasadda dalka iyo arrimo la xiriira dowladda federaalka maalmo ka horeeyay ahayd markii uu madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni uu yimid magaalada caasimadda ee muqdisho isagoo kulamo la qaatay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud isagoo saacado kadib ku laabtay magaalada dowlad goboleedka puntland
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa maanta oo khamiisa waxa uu xafiiskiisa dowladda hoose xamar ku qaabilay danjiraha cusub ee dowladda isutaga imaaraadka carabta axmed jaamac al mathuud kulanka ayaa waxaa looga wada hadlay arrimo ku aadan sidii ay maamulka gobolka banaadir uu xoojin lahaa taageerada ay siiyaan imaaraadka carabta waxa uu gudoomiyaha gobolka banaadir sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaare uu sheegay in dowladda imaaraadka carabta ay kamid tahay dowladaha sida weyn u taageera soomaaliya kana furiya mashaariicda wuxuu sidoo kale sheegay gudoomiyuhu gobolka intuu kulanka socday in loo baahan yahay in ay sii dardargeliyaan dowladda imaaraadka carabta mashaariicda ay ka fulinayso gudaha soomaaliya sidoo kale waxa uu tilmaamay gudoomiyaha gobolka banaadir in dowladda imaaraadka ay taageero dhinacyo kasta ay siisa dowladda kuwaas islamarkaana si gaar ah ay uga taageerto arrimaha gurmadka abaaraha iyo sidoo kale tababarada ciidamada waxaa sidoo kale gudoomiyaha kulanka ku welinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka banaadir oo ku sugnaa shirka inta uu socday iyadoona danjiraha uu uga mahad celiyey gudoomiyaha gobolka banaadir howlaha horumarineed oo ka wado caasimada dhanka gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa isna waxa uu booqashada ugu yimid uga mahad celiyey safiirka imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya kaa uu dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu waraaqaha aqoonsiga ka gudoomay
dhinaca kalena kooxaha hubaysan ayaa saacadihii lasoo dhaafay degmada buurha kabaah ee gobolka baay ku dilay iskuduwihii wasaaradda caafimaadka ah maamulka ee degmadaasi hore dheeraad ah ayaa kasoo baxaya kooxa hubaysan oo saacadihii lasoo dhaafay degmada buurhakaba ee gobolka baay ee maamulka koonfur galbeed ku dilay iskuduwihii wasaaradda caafimaadka maamulka degmadaasi dad ayaa waxaay kusoo warmeen in rag dhalinyaro ah oo waday kaari ay doogasho ay ku dileen iskuduwihii wasaaradda caafimaadka ee degmada buurhakaba oo lagu magacaabi jiray alla u raxmaday doctor bashaar ibraahim cali xuub kaasi oo ku dhintay rasaas lagu furay wararka ayaa intaasi waxay ku darayaan in falka uu ka dhex dhacay gudaha isbitaalka buurhakaba oo la tilmaamay in dableyda ay xoog ugu galeen isbitaalka islamarkaana ay dileen doctor xuub iyagoona markii dambe halkaasi isaga baxsaday gudoomiyaha degmada buurhakaba cabdi maxamed axmed oo ka hadlay dilka loo geystay iskuduwihii wasaaradda caafimaadka ee degmadaasi ayaa waxa uu sheegay inay kuraad joogaan kooxihii ka fuliyey dilka qaarijinta ahaa ciidamada booliska ee maamulka koonfur galbeed ayaa howlgalo lagu raadinayay dableyda oo weerarka fulisay ka sameeyey degmada buurhakabah ee gobolka baay mana jirto ilaa iyo hataa cid loo soo qabtay dilkaasi
ciidanka ammaanka dowladda soomaaliyana waxay howlgallo dad lagu soqabqabtay ay ka sameeyeen duleedka magaalada muqdisho siday warkan ku faahfaahinayso faadma cabdiqaadir muddooyinkii dambe hay-adaha ammaanka ayaa waday xoojinta howlgallo ay ku sheegeen inay ku xaqiijinayaan ammaanka dalka haddaba saraakiisha booliiska dhinaca qaybta weli oo cadde sida saldhigyada hodan iyo holwadaag oo kaashanaya mas-uuliyiinta degmooyinkaas ayaa sameeyey howlgallo qaatay saacado fara badan dhinaca hodan ayaana caawa laga sameeyey islamarkaana goobjoog waxa ahaa gudoomiyaha degmada hodan taliyo xigeenka saldhigga holwadaag taliyaha nabad sugidda qaybta weli oo cadde taliyo xigeenka baraha koontarool ee gobolka banaadir iyo mas-uuliyiin kale iyadoona intii ay wadeen howlgalkan ay gacan qaadeen bulshadii ay kula kulmeen waddooyinka waaweyn ee caasimadda muqdisho kuwaasoo wakhtigooda ku qaadanaya kuna caweynaya halkaas booliiska soomaaliya ayaa ku tilmaamay wakhtiyada qaar howlgallada ay sameeyaan gaar ahaan goobaha markaasi ay ka sameynayaan weliba xiliyada dambe inay arkaan bulsho soo jeeda si nabad ahna ugu wada sheekaysanaya hal meel taasi waxa ay ka turjumaysaa ayay yidhaahdeen in amniga caasimadda uu dib u soo hagaagayo balse ay xoogga saarayaan soo dabarjaridda caqabadaha yaryar ee taagan waa siday hadalka u dhigeen muqdisho markii aad fiiriso weliba xilliyada habeenkii wakhtiyada dambe aad waxaa u shaqaynaya goobaha ganacsi noocyadooda kala duwan saraakiisha iyo mas-uuliyiinta wada socotayna waa ay kormeereen iyagoona ganacsatada kaga mahadceliyey sida kalsoonida leh ay ku shaqaysanayaan codsi ah ayay daba dhigeen inay gacan siiyaan laamaha ammaanka si aan ula dagaalanno bay yidhaahdeen ammaandarida wakhtiyada qaar aad ka sheegataan inkastoo samaynta howlgallada ciidamadu wadaan ay tahay mid isdaba joog ah haddana shacabka weli waa kuwo ka cabanaya xag ammaandari jirta caqabadaha ugu badan ay la kulmaan ayay ku sheegeen dhaca mararka qaar nafsadoodu xitaa ay khatar ku geli karto saacado dheer uu socday howlgalkan haddana soo idlaashiyihiisa kadib si kooban warfidiyeenka waxaa ula hadlay gudoomiyaha degmada hodan waxaan u kuurgelaynay xaaladda iyo ammaanka iyo howlihii nadaafadoo socday meelo badan ayaan socod ku soo marnay oo xaafadaha dhexdooda waxaana dhegaysanay dadka shacabka ah ee kala duwan cabashooyinka ay qabaan waxaana ku nimid ugu dambayntii tarabuunka tarabuunka waa meel xaafad aad u koraysa ganacsi badan oo ku muuqdo sidaasoo kale jagmoyntyada ay dadka ka soo galaan ay ku yaalaan waxaan u kuu galnay ciidamada ammaanka ee jagmoyntadaas jooga waana kula dardaarannay in loo fududeeyo cid kasta oo muhiim u ah bulshada waana ku ammaanaynaa shaqada ay habeen iyo maalin hayaan taliya sakariye iyo ragga kale ee la shaqeeya taliyaha welioo cadde waxaana rabaa inaan ugu baaqo cid kasta oo degmadan deggan inay nadaafadda iyo nalka iyo wax kasta iyo amniga intaba ay horumarkiisa ay ka shaqeeyaan runtii dee waxaa noo muuqda magaalo nabada oo xilligan ay u tahay fiid hore meeshan aan joogno fiid hore ayay ka tahay haddeeraaba dadku adeegga iyo wax walba uga socdaan ilaahay waa ku mahadsan kabacdina bulshada ayaa waxaas qabta shaqadaas waa mahadsantihiin sidaasoo kale waan u mahad celinayaa ciidamada u taagan har iyo hameen amni sugidda faadumo cabduqaadir raadi ay tv-ga dalsan muqdisho
dhinaca kalena hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa shaacisay dowladda in dowladda soomaaliya ay ka gudubtay dhammaan shuruudihii loo dejiyey hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa soo saartay warbixinta qiimeynta barnaamijka ee hanaanka dib u habeynta maaliyadda soomaaliya iyo geedi socodka diincafinta hay-adda lacagta adduunka ee i m f ayaa sheegtay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka gudubtay dhammaan shuruudaha loo dejiyey in lagu horumariyo hanaanka dib u habeynta dhaqaalaha soomaaliya ee loo yaqaano e c f kaasi oo sidoo kale ah hanaan lagu hago ama lagu hago arrimaha diincafinta guddiga sare ee hay-adda i m f oo warbixintan soo saaray ayaa ku bogaadiyey dowladda federaalk soomaaliya hirgelinta dib u habeynta hanaanka maalinta si kor loogu qaado dakhliga gudaha waxayna soo jeediyeen in dadaal dheeri ah lagu bixiyo siyaasadda canshuuraha iyo dib u habeynta maamulka oo ay ku jiraan casriyeenta kastamka iyo sharciga cusub ee canshuurta dakhliga guddiga sare ee i m f ayaa waxa ay si weyn u xuseen inwaaxaadka ama wax ka qabadka barnaamijka dib u habeynta dhaqaalaha uu ahaa mid xoogan waxyaabaha bogaadan waxayna bogaadiyeen horumarka joogtada ah oo ay dowladdu ka sameysay geedu socodka barnaamijka diincafinta
halka warkaas kala socotaana waa raadiyaha dalsanee magaalada muqdisho markan wararka dibadda dowladda mareykanka ayaa walaac ka muujisay hub uu ruushka ka iibiyey dalka iiraan ilaalada ilaa laba sarkaal oo mareykan ah oo aan magacyadooda shaacin ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee social press in ruushka uu dadaal xogan ugu jiro in uu sii joogteeyo sahanka hubka oo ku isticmaalayo dalka uu u isticmaalo dalka ukraine iyadoona moscow ay dooneyso in iiraan ay mar kale ka caawiso ciidamada ruushka diyaarad ahaan waa diyaaradaha aan duuriyaha lahayn iyo gantaalaha dhulka waxaa jira walaac sii kordhaya oo mareykanku qabo oo ku aadan in ruushka uu raadinayo in uu iiraan ka helo hub dheer ah waa hub dheeraad oo casri ah sida uu sheegay sarkaal ka tirsan golaha ammaanka ee mareykanka kaas oo magaciisa qariyey dhinaca kale diblomaasi mareykan ah ayaa sheegay in iiraan ay qorsheynayso in ay ka iibiso ruushka boqolaal gantaal iyo weliba diyaaradaha aan duuriyaha lahayn ee loo yaqaano droniska tallaabadaas oo xadgudub ku ah qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobey uu soo saaray sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii kaasoo taageerayna heshiiskii dhexmaray iiraan iyo lixda quwadood ruushka oo ka mid ahaa quwadaha saxiixa heshiiskaas ayaa haatan u muuqda in uu ku xadgudbay qaraarka golaha ammaanka waxaana su-aalay ka taagan tahay ruushka muxuu u siinayaa iiraan uu kaga bedelanayaa hubka uu ugu baahan yahay haatan guudaan warkii duura aad ka dhegeysanaysaen dhegeystayaal idaacadda dalsan ee muqdisho wanagintahay shicdi warkaygu sheego waxaa dib u weli karartaydu dalsan dot com
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodiiyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel